sharciga ku noqoshadiisa cutubka siddeedaad waa amarka aan maanta idinku amrayo oo dhan waa inaad wada samaysaan si aad u noolaataan oo u tarantaan oo aad u gashaan oo u hantidaan dalkii rabbigu ugu dhaartay awowyaashiin oo waa inaad xusuusataan jidkii uu rabbigu ilaahiinna uhu afartanka sannadood idinku soo dhex mariyey cidladii si uu idiin hoosaysiiyo oo idiin tijaabiyo si uu u ogaado wixii qalbigiinna ku jiray bal inaad amarradiisa xajinaysaan iyo in kale wuu idin hoosaysiiyey oo gaajuu idinku riday oo wuxuu idinku quudiyey maana aydan aqoon oo awowyaashiinna ayan aqoon inuu idin ogaysiiyo inaan dadku kibis oo keliya ku noolaan laakiinse uu dadku eray walba oo afka rabbiga ka soo baxa ku noolaado oo afartankan sannadood dharkiinniyo aad qabteen idinkama duugoobin oo cadihiinnuna marna ma bararin oo waa inaad qalbigiinna kaga fakartaan in rabbigu idin edbiyo sida nin wiilkiisa u edbiyo oo waa inaad xajisaan amarrada rabbiga ilaahiinna ah inaad jidadkiisa ku socotaan oo aad isaga ka cabsataan waayo rabbiga ilaahiinna uu wuxuu idin keenayaa dal wanaagsan oo ah dal ay ka buuxaan durdurro biyo ah iyo ilo biyo mool dheer oo ka soo baxaya dooxooyin iyo buuro waa dal ay ka buuxaan sarreen iyo saciir iyo geeda canab ah iyo geeda barda ah iyo rumaan oo waa dal ay ka buuxaan saliid saytuun iyo malab oo waa dal aad waayitaan la'aan kibis kaga cunaysaan oo aydan waxba uga baahanayn waa dal dhagaxyadiisu ay ber yihiin oo intaad wax cuntaan ayaad dhelgi doontaan oo markaasaad rabbiga ilaahiinna ah uga mahadnaqi doontaan dalka wanaagsan oo uu idin siiyey digtoonaada waaba intaasoo aad rabbiga ilaahiinna ah ilowdaan markaad xajin weydaan amarradiisa iyo xukummadiisa iyo qaynuunnadiisa oo aan maanta idinku amrayo oo markaad wax cuntaan oo aad dheragtaan oo aad guryaha wanaagsan dhistaan oo aad degtaan oo lo'diinna iyo idihiinnu ay tarmaan oo lacagtiinna iyo dahabkiinnuna ay bataan oo waxaad haysataan oo dhammuna ay tarmaan oo qalbigiinnu kor u kacaa oo aad ilowdaan rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiyey dalka masar iyo gurigii addoonsiga isaga idinsoo dhex mariyey cadladii weynayd oo cabsida badnayd oo ay ka buuxeen aboosooyin qaninyo kulul iyo hangaralayaal oo ah dhul oo mane ah oo aan biyo lahayn oo dhagax madowgii ayuu biyo idinka soo bixiyo oo intaad cadladii joogtay ayuu idinku quudiyey maana aan awowyaashiina aqoon waxaas oo dhan wuxuu u sameeyey si uu idiin hoosaysiiyo oo idiin tijaabiyo oo uu ugu dambaystii wanaag idinku sameeyo waaba intaasoo aad qalbiga iska tidhaahdaan xooggayaga iyo itaalka gacantayada ayaannu maalkan ku hellay laakiinse waa inaad xusuusataan rabbiga ilaahiinna ah waayo kan xoogga aad maalka ku heshaan idin siiya waa isaga inuu adkeeyo axdigii uu awowyaashiin ugu dhaartay siday maanta tahay oo haddaad rabbiga ilaahiinna ah ilowdaan oo aad ilaahyo kala raacdaan oo u adeegtaan oo caabuddaan hubaal waxaan maanta idiin markhaati furayaa inaad baaba'aysaan sidii qurumihii rabbigu hortiinna ka baabi'iyey oo kale ayaad idinkuna baaba'aysaan maxaa yeelay waa diiddeen inaad codkii rabbiga ilaahiinna ah maqashaan